إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka fiidnimo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobolada shabeellada dhexe iyo jubbada hoose ka fuliyey weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka wilaayada jubbada dhexe ayaa ku guulaysatay inay xirto farabiyood ku taala tuulo hoos tagta magaalada bu'aali oo laga cabsi qabay inay fatahad samayso gaadiidleyda ku safra waddada isku xirta jowhar iyo muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhac afduub iyo dhibaatooyin kale oo ay geystaan ciidamada dowladda federaalka ergey gaarkaahi dowladda maraykanka u qaabilsan geeska afrika ayaa sheegay in etoobiya ay shacab badan ku xasuuqayso gobollada amxaarada iyo oromada waxaa gebi ahaanba joogsaday shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso kadib markii uu xoogeystay khilaafka askarta puntland iyo maleeshiyaadka b s f ee uu maraykanku samaystay beesha asharaaf ee degto baay ayaa malaaq ku dooratay deegaan ka tirsan wilaayadaas موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shabeellada dhexe iyo jubbada hoose ka fuliyey weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka haddaan ku horreyna shabeellaha dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay madaafiic ku asqeeyeen xerada ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka ilbaq sida wararku ay sheegayaan madaafiicda ayaa gudaha saldhigga ku hobtay ilaa iyo haddana ma aanan helin khasaaraha ka dhashay madaafiicda lagu garaacay saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka ilbaq dhanka shabeellaha hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ballaaran oo qorshaysan ku ekeeyeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan afaafka hore ee deegaanka janaac cabdalle ee hoostaga magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey weerarkaasi waxaa ku dhintay laba askari halka laba kalena dhaawac uu kasoo gaaray weerarkaasi wilaayada jubbada dhexe ayaa ku guulaysatay inay xirto farabiyood ku taala tuulo hoostagta magaalada bu'aali oo laga cabsi qabay inay fatahad samayso warbixinta warkaasi cali aadan ayaa soo jeedinaya maamulka islaamiga ah ee gobolka jubbada dhexe ayaa ku guulaystay inuu xero farbiyood ku taalla tuulo hoos tagta magaalada bu'aale oo laga cabsi qabay inay fatahad samayso howshan farxiridda ah ayaa laga qabtay tuulo lagu magacaabo duqiimaadaw arrintan oo ay aada u soo dhoweeyeen beeralayda iyo waxgaradka deegaanka qaar ka mid ah waxgaradka tuulada duqiimaadaw ayaa warbaahinta la hadlay waxayna ka warrameen howsha ay wilaayada u qabatay magacayga waxaa waaye cali maxamed suubow waxaana ku magac dheerahay calaleera waxaana hadda joognaa alxamdulilaah waxaan joognaa tuulada duqiyo alxamdulilaah duqiyo maanta waxaa ka socdaa baallooyin alxamdulilah walooyada iyo shacabka iskaashanaya ayaa xirxaya alxamdulilah an oo sanaad ibdilaahi caliyowji maadla'e oo toorooga tuulada duqiyintaar alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay kuma hadsan horaan beero kasoar qalbigaan ku baxsanaay ilaahiin haddii juhdi badana kabawoqoyta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay iskule maxadaasiyow niida hadde ruma an sheegni alxamdulilah hoodhey qobsadaani gergeraani qalqal i walaalhasanii jiran ilaahiin haddii geeka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay iskuma hadsan beeroqaana bashbash i barwaaqo barwaaquu hoodhey unigeel madlahayna loomadlahayna erig madlahayna beertay lahayni beertaada alxamdulilah galbigaan sheegnay ilaahay kama hadsan walooyada islaamka gobolka jubbada dhexe dadka beeraleyta iska kaashini alxamdulilah sidoo kale nabadoon shariif shaacib oo ka mid ah waxgaradka ku nool degmada bu'aale ayaa isna ka hadlay oo goobjoog ahaa markii howsha la qabanayey maanta waxaan taagannahay dhulkii la xirayey ee xarakadu ay xiraysay iyo ummadda layska kaashaday waxaad mooddaa khoof baa dhacay webigii waxaan miyir lahayn buu noqday biyihii waa iska xaddaaf saraaca maanta ku yaalla dhulka haddii ilaahay ummadda meeshaan deggan uu u badbaadiyo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan leenahay beeralayda iyo ummadda meesha degganba waa wax lagu wada kifaaxi karo oo lagu noolaan karo weeye ilaahay baana ku mahadsan mahaddaa ilaahay baa iskale awalan saaniyan dadkii juhdigaan bixiyey heer sare xarako macaldegmo macaldadweynihii ayaa mahaddaa iska leh maamulka islaamiga ah ee gobolka jubbada dhexe gaar ahaan maktabka beeraha oo howshan fuliyey ayaa sheegay inuu howshan ka qaban doono dhammaan degmooyinka uu ka armiyo maamulkaasi mana aha markii ugu horreysay oo faraha jabsada biyaha ay xiraan guddiga beeraha ee maamulkaasi gaadiidleyda ku safra waddada isku xirta jowhar iyo muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhac afduub iyo dhibaatooyin kale oo ay geystaan ciidamada dowladda federaalka warkaasi waxaa inoo haya cabdalla mukhtaar gaadiidleydan ayaa cabasho ka ah isbaarooyinka xaddaafka ay ciidamada dowladda federaalku dhigteen wadooyinka ay ku safrayaan kuwaasoo marar badan la kulma dhibaatooyin uga imaanaya ciidamada dowladda federaalka ee isbaarada u taalla inta u dhexaysa jowhar iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxa ay sheegeen in dhibaatooyinkan isa soo tarayaan muddooyinkii dambe iyagoona sheegay in meelaha ugu daranna ay yihiin degmooyinka jowhar iyo mahadaay waa kan mid ka mid ah darawallada oo ka warbixinaya dhibaatada ku haysata wadooyinka ay ku safrayaan gobolkaniyo maalmahan dambe waxaa kasoo cusboonaaday dhibaatooyin loo hayo darawallada gaadiidka kahaya ma garat marka niman oo hubaysan oo maleeshiyaad ah anigoo wadooyinka u istaago gaadiidka lacag xadaaf ka qaado qaarkood dhece u geystaan ma garat marka xilliyadii habeenkii subaxdii u daran yihiin wallaahi johar hareeraheeda iyo mahadaaya hadda ugu culus ugu culus wallaahi niyo dadka ayagoo wadnaha faraha ku haya wadooyinka gudbaan markay balcad kasoo gudbaan hadda isbaarooyin iyo waxaa u bilaawda dhaca u bilaawda ilaa iyo mahadaaya ayagoo wadnaha faraha ku haya dadka gudbaan culeysii aad u badanaa soo wajahay yacni dadka in la dhaco yacni wix alaal waxay haastaan laga furto dadka macnaha bakdin aad iyo aad u weyn ay ka qabaan yacni xiliyada galabihii oo kale iyo habeenkii oo kale ugu daran waxa ay sheegeen in dadka rakaabka ah laga furto wax waliba ay wataan taasoo ay usii dheer tahay gaadiidka in lagu soo rogo lacago xaddaaf ah ayagoona intaasi ku daray in muddooyinkii dambe ay isbaarooyinka soo bateen marka muddooyinkii dambe macnaha si xaddaaf ee isbaarooyinkaas ah wadooyinka xaddaaf ah loo soo dhigay ma garat wallaahi saameyn aad iyo aad u xoogan saameyn aad u xoogan ay ku yeelatay maadaama yacni macnaha isbaarooyinkan ay xaddaaf noqdeen oo yacni mid walba jidka iska soo gala baabuurta iska dhacaa iska rasaaseehaayo qaarkood dad ay ku dhaawacmo qaarkood waa la dhacaa wax alaal waxay wataan laga qaataa qaarkood waa la jibdilaa qaarkood afduu waa loo xirtaa ma garat xiliyada horoo kale marka niyo maalmahan dambe gobolka arrimahaasaa ka jiro oo marka sii dambeysa yacni issii taraay ma garat askarta ka tirsan dowladda federaalka iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolada soomaaliya waxaa u yaala isbaarooyin dhowr ah kuwaas oo ay ku dhibaateeyaan bulshada ku safarta deegaanada isbaarooyinka ay dhigteen waxaana dadka ugu horeeya ee dhibaatada la kulma ka mid ah gaadiidleyda ku safarta wadooyinkaas ergeyga gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan geeska afrika ayaa sheegay in etoobiya ay shacab badan ku xasuuqayso gobolada amxaarada iyo oroma sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar xiisadaha colaadeed ee ka aloosan waddanka itoobiya ayaa mar kale gaaray meeshii ugu sarraysay kadib markii kooxaha mucaaradka qowmiyada ay horumaro militari ka sameynayaan dhowr aag ciidamada federaaliga xabashadoo ka jawaabaya dardarta ay la soo baxeen maleeshiyaadka fallaagada mucaaradka ayaa qaaday wax u eg argoosi oo ay kula kaceen qowmiyadaha oromada iyo amxaarada ilwareedo ayaa sheegaya in xasuuq laga soo calaamadiyey dhowr deegaan oo ka tirsan gobollada oromiya iyo amhaara sida ay soo wariyeen diblomaasiyiin iyo wariyaal ku sugan itoobiya meek hemer oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa war cusub uu soo saaray ku xaqiijiyey in ciidamada nidaamka abiy ay geysanayaan goodfollo aad u daran oo ka dhan ah dadka shacabka aan hubaysnayn ee sacbooleyda ah ciidamada xukuumadda etoobiya weli waxay geysanaysaa xasuuq aad u daran oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee ku sugan oromiya iyo amhaara sidaas darteed suurtagal ma ahan in aan etoobiya dib ugu celinno qaanuunka kobaca iyo fursadaha shaqo aagood ee kor hore uu maraykanka ka joojiyey etoobiya ayuu yidhi ergeyga maraykanka ee geeska afrika walaaca uu maraykan ka muujinayo xaaladda etoobiya ayaa imaanaysa xil isbuucii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka jabhadda faano ay ciidamada abiya ay kala wareegeen inta badan deegaanada dhaca xuduud ay wadaagaan dalalka suudaan iyo etoobiya waxaa gebi ahaanba joogsaday shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso kadib markii uu xoogaystay khilaafka askarta puntland iyo maleeshiyaadka b s f ee uu maraykanku samaystay tafaasiisha warkaasi waxaa eegaya muxsin xasan wararka inaga soo gaaraya magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa ku warramaya in gebi ahaanba ay istaagtay shaqadii duulimaadka iyo guud ahaan howlihii uu bixinayay garoonka diyaaradaha ee magaalada kadib xiisad soo kala dhex gashay ciidanka taabacsan puntland iyo maleeshiyaadka b s f ee uu samaystay maraykanka iyadoo maalmihii lasoo dhaafayba ay xiisado ka taagnaayeen magaalada boosaaso ee uu ka arrimiyo maamulka iskugu yeera puntland ayaa lasoo sheegayaa in khilaafka ka dhexeeya labada dhinac ee aan soo xusnay uu gaaray heer ay hakad gasho shaqadii ka socotay garoonka diyaaradaha oo aysan jirin wax duulimaad ah oo baxaya iyo kuwa soo caga dhiganaya intaba xiisadan ka dhex aloosan ciidanka ka amar qaata madaxtooyada garowe iyo maleeshiyaadka b s f ee taabacsan xukuumadda washington ayaa ka dhalatay kadib markii ay labada dhinac isku qabteen isticmaalka garoonka maleeshiyaadka b s f ayaa ku andacoonaya in laga hor istaagay islamarkaana loo diiday in dhaawacyada ciidankooda ah laga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso intaasi kadib taliska maleeshiyaadka b s f ayaa soo saaray hanjabaad culus oo uu ugu digay shacabka degan agagaarka garoonka iyo diyaaradaha tega magaalada boosaaso shaqada joogsatay ayaa sidoo kale timid kadib markii xalay ay b s f ta ku celisay digniinteedii hore iyadoo intaasina ku dartay in aanu weli xal rasmi ah laga gaarin arrinta garoonka ayna u digayaan shacabka iyo shirkadaha duulimaadyada maamulka puntland ayaa isna dhinaciisa jawaab ka bixiyey tallaabada maleeshiyaadka b s f ta waxa ayna hoosta ka xariiqeen in wax xaalad cakiran ah aysan ka jirin boosaaso islamarkaana ay tahay nabadgelyo si kastaba ha ahaatee maleeshiyaadka b s f ta ee uu samaystay maraykanka ayaa isku arkay in ay yihiin maamul madax bannaan oo ka garab dhisan kan puntland arrintan ayaana durbaba dhalisay xiisad xoogan oo laga dareemayo boosaaso oo ay horey ugu dagaalameen ciidamada b s f iyo kuwa puntland warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan beesha ashraaf ee degta gobolka baay ayaa malaaq u dooratay deegaan ka tirsan wilaayadaas maxamed sheekh ayaa warbixintaasi soo jeedinaya xaflad ballaaran oo malaaqa cusub ku dooranaysay beesha ashraaf qaybteeda degta wilaayada islaamiga ah ee baay caleemasaarka malaaqa beesha ashraaf ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee gobolka baay ee koonfurta soomaaliya kulan wadatashi ah in muddoa socday oo u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka beesha ayaa la isla gartay inay doortaan malaaq cusub oo ku hogaamiya shareecada islaamka waxayna doorteen beesha sharaaf ee degta qaybo ka mid a dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka baay sheekh xasan maxamed ibraahim loona garan og yahay malaaq matow munaasabadda caleemasaarka waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka marti sharaf kale oo isaga kalimid degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay wilaayada baay iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horeeya waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a odayaasha beesha sharaaf kuwaas isku dhaarsaday inay garab istaagi doonaan malaaqa cusub ay doorteen tankela ee ugaaskana ilaahay hiyan kaalmay ilaahayn gargaara kollay macashiyaane insha allahu maylay faraane taqwa allaahi casa wajal inii mayba maybaan tuugana ilaahay subxaanahu watacaala inii garabgala walaalona oo aragday ku dambooyan mayba lenaa kollay assamca waadaaca ilaahayna faray nabadgeena faray wada hogaansanaaneen kollay ilaahay maybana lee wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu tolkii reer ashraafeed emeyn lahaa inay una malaagii usub la shaqayn inay una malaagii hadda dooranaan gobolkan baay-e inay una la shaqayn hoog i xiile i xooloba la garab surun ilaahay kitaabshay in iska gargaar ashraafay raalli mihiidina anti unu malaaga garab suruno warshe indiidne cadiina ilaahayba cadiina eray amiinkin amiirkin cadii ilaahayna eray waajiba niyata sunu maaha diyaar mihinina ini un ilaahay kitaabsha in iska gargaarna jihaadka safka hore ashraafta safka hore ka jarta diyaar manihinina ilaahayna markhaata insha allahu tacaala ilaahay bana banoo markhaata insha allahu diyaarayna galbagaana niyadaana ka faraxsan
sidoo kale waxaa xafladda caleemasaarka malaaqa cusub ee ashraaf iyagana dhankooda ka hadlay martidii kasoo qaybgashay ee ka kala socday qabaa'ilada degwilaayada iyagoona si diiran usoo dhoweeyey malaaqa waxayna ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan mayan mahadnagaane beele reer ashraafeed yaan mahadnagaan mayanka mahadnagaane weerantiohani weeren oo unun ha ajiibnay unkoyne xaaladda un kasuguna nii la ogaada ee siin la ogaani alen siin la ogaani aw malaag hadhooga kilen malaagi guntis markiisu dareerawun anqosolaw ha kahorkooya anqosolaw markiisu reedi ejaan ilaahu khayr kuweel yoon eraayan ilaahay ha kuweela shacabkan ilaahay yoona dad muslimiin e malaa amiirsho caddi aan ilaahay ha kuweelalen mayka darey dalkan geeska afrika in badanoo dulle ah iyo duulaanka ah dadkan muslimiinto geeska afrika ku noolna dardaaryara sayifade dullo maraykanka dabadhelif etoobiya doqon burundi dantismugoro yugandhesa iyo dalkan duulaanka ah duulkan geeska afrika ku nool iniona aragda gacmo is isqobtanaano isqobsataano inti dullaahudin islaam diidaasa derbi waxaan iskula jeesinan taas dardaara oo et dugga hadda la dooradi may lahaasuun duggii duulkii asharaafee dinu islaamka hoggaamay allaha kuwalakilan
hooba maarata doorana hemun wala suubine besaha maarata irida idine banaysan bane maarata shaga makiliini usun yaalan weelan usun aynagnay milanqooshalee salaakuroori aynagnay anti wala logobada walay maslaxadda baa geega may markaata keenaund lanku walaalkee hateson doorateen lan iidan fayla dooratan ilaahay manasin waafaji on naftatiidan may markaata ka keenaa inti la aluu kheyrayi sheekh xasan maxamed ibraahim oo ah malaaqa la caleemasaare ayaa ka hadlay xafladda waxa uu sheegay inay garab u yihiin jihaadka ka socda dalka soomaaliya isagoona codsaday in la garab istaago maadaama loo dhiibay mas-uuliyad culus sidi arma ama siddo oo mayoha faryaŋ amis dirdaaraŋ eh yee ka darfaday beeleŋ reere sharaafet yak marye horta uleesadiisiin haniin horten ama baycadiisiin niinla kooyten siinka gaadni ulees micishiyana siinka gaadni tan horta saasaan ogaadasan mayna ballan eha anti wal ogoodaan eh midmanida tiitin may waa qaraabanada hariirshe danno hogin addinya aakharaballe maddi isin midowtan mujaahidiinta cumdan nagadaasan ini unka dedaana taasna waa ballangaad allahu akbar allahu akbar tan kale may odsinoo eh ini gofkosada dadka ulmada mis akhyaartanoo horeytiban sheegasiw farto faara biyasma foolma dhigaas ini isin hegininkin surugne garabning nagatan watacaawanuu cala albiri wattaqwa silan eri weelan alla koobsiyinti iyo mayleraay tacaawunkaas dhaten ka teegnaada taasna may wahan odsiiw walaay bani aadunga ana unka galadnon si may wahan nesteexayna ninka nesteexoy ugu dambeyntii munaasabadda caleemasaarka malaaqa beesha sharaaf ee ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada baay waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona sheegay inay soo dhoweynayaan oo ay u hambalyeynayaan malaaqa cusub ay duubatay beesha sharaaf ee degta wilaayada baay sheekh xamse abujacfar ayaa ku wareejiyey malaaqa cusub kitaabka qur-aanka kariimka raayada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qori cusub oo aki afartan toddoba ah booshiisa oo ay rasaasi ku cabaysan tahay marka wilaayada may hadhowayaasee naqiibka cusub maylana naqiib hadhowow eediyada nxambaliyeeyana doorashada naqiibka waana hadhowaayana may ha ka dhowaayana qalbo furun iyo laab furun oo waasaace ho daagasa usi iyo reershayba daagasa iyo ha ka dhowaayana markan ka horreyta ugaaska may ka wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka musxafka sharafta leh oo runtii ah risaaladii ilaahay subxaanahu watacaala haniin dejii samaawiga hayti ahna kan ilaahay nii waajib waalan in laka dhaqama waana laska xukum iyo ka wareejay ugaaska ugaas oo la wareeg beellakin ka talagali jazaaka allahu khayr ilaahay subxaanahu watacaala keewaala ugaas difaca raayatu tawxiid raayaddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala nii waajib waali inuu una difaacana raayadaasa iyo ka wareejiye naqiibka kanna maybu ahaa waa qore ake forty seven oo cusayba araga haytan qasnadiska teeganta usiina insha allahu tacaala hadaayaadka naqiibka lanka talagalaya ka midata usiina ka wareejiye insha allah kanna booshkiishayu qasnadoojayna buuhanka jaran جزاكم الله خيرا نسينا كورجي أول ورق كان هو فراغي قاعدين كي أنك خدمة فذي أمتهسي دورتي wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa marar badan ka dhacay munaasabado ballaaran oo beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka ay ku doortaan ugaasyo ku hogaamiyo shareecada islaamka warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa